subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax laamaha amniga iyo maamulka degmooyinka gobolkani banaadir oo kulan ka yeeshay amniga guud ee magaalada muqdisho soomaalii isaga barakacday colaada ka taagan dalka suudaan oo ku xaniman xuduudda suudaan iyo etoobiya ayaha booliiska soomaaliya oo guddoomiyaasha iyo sidoo kale taliyayaasha saldhigyada degmooyinka duldhigay amar culus oo ku aadan ammaanka caasimada ciidamada nabad sugidda oo xalay howlgallo xooggan ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada baydhabo miya madaali oo marar kale ku celiyey in ay la dagaalami doonaan goobaha maanduuriyaha lagu iibiyey ee ku yaalla caasimadda wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweyne baydhan oo isku sharaxaya doorashada laba kun afar iyo labaatanka ee doorashada dalkaasi maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abriil sannadda laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waweynaayey warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsanna aynu ku bilownay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha iyo mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay taliyaha booliiska iyo weliba taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa ay muqdisho ku yeesheen kulan lagu dardargelinayay ammaanka guud ah caasimadda iyo sidii loo xoojin lahayay ammaanka iyo sidoo kale in maamulka degmooyinka gobolka banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ay si wacan u wada shaqeeyaan kulanka oo ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxaa goobjoog ka ahaayo guddoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale maamulka gobolkani banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka taliyaha qeybta guud ee gobolkani banaadir iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo ka qeyb galaya kulankan uu gudoomiyey guddoomiyaha gobolkani banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale yuusuf madaale waxaana kulankii intiisa badan looga hadlay ammaanka guud ee caasimadda iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray sidii laisaga kaanshan lahaay falalka ka dhanka ah waa sidii looga hortegi lahaay falalka ka dhanka ah ammaanka guud ee ka dhaca inta badan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb gashay ayaa sidoo kale waxa ay ka jeediyeen khudbado dhinacyo badan taabanayay iyadoo laga hadlay ammaanka guud ee caasimadda markaana haddii aynu fiirino soomaali ee isaga barakacday colaadda ka taagan dalkaasi suudaan ayaa waxaa haatan ay ku xaniman yihiin xuduudda suudaan iyo etoobiya ay wadaagaan soomaalidan oo intooda badan ka barakacay magaalada caasimadda ah ee khartuum ayaa waxa ay gaareen magaalada waxa ay gaareen xuduudka dalkaasi suudaan oo la wadaago dalka etoobiya si halkaasi ay kaga badbaadaan dagaalada iyo sidoo kale colaada ka taagan dalka suudaan taasi oo marbo mar ka dambeysa sii sii xoogeysanaysa dadkan soomaaliyeed ee haatan ku xaniman xuduudaha ayaa waxa ay oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in xaalad nololeed aada u liidata ay ku haysato xuduudka etoobiya iyo suudaan ay wadaagaan sidoo kalena baaq ayay u direen dowladda federaalka iyo sidoo kale safaaradda dowladda soomaaliya ee ku leedahay dalkaasi etoobiya
waxaanu tagnay muxuu ahaa magaaladan qadaare ee xadka lalle etoobiya maalintii bishay ahayd anigu waxaan tegay maalintii khamiista ee bishu ahayd labaatan laakiin dadkii ugu horreeyey tegay waxay tegeen maalintii arbacada oo bishu ahayd sagaal iyo toban maalin bay ku sugnaayeen maalintii ku xigtayna way ka baxeenoo xadka ayay gaadheen inkastoo aada ugu dhibaatoodeen haddana way ka gudbeen akhiiran doctor cabdiraxmaan imise ayaa tihiin hadda
magaalada waxaa ku sugan soomaali aad u fara badan soomaalidii khartuum ka soo qaxdoo dhan baa ku sugan waxaa ku sugan arday waxaa ku sugan qoysas waxaa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaanee muxuu ahaa in dadkii een, loo xareeyo muhaajiriinta ama safaarado u xareystaan ee safaaradaha maraykanka sweden germany waxaa joogay arday iyaguna ku diyaarinaya luuqadaha jarmalka oo doonay iyaguna in jarmalka tagaan marka dad fara badan ayaa magaalada ka soo baxay oo hadda waxay wada joogaan qadaaris markii aanu ka soo baxnay khartuum ammaankeedu aad u xumaa gawaadhi aanu ku soo gaadhno meeshii laga raacayey gawaadhidan u soo baxaya gobollada ayaa nagu adkaa inaanu helno marka markii laakiin aanu helnay alxamdulilah dariiqa wax dhiba kumaanu arag aamin buu ahaa ilaa hadda magaaladan joogno waa magaalo aad u aamin badan oo muxuu ahaa aad iyo aad aamin oonu tuug lahayn ama tuugtu ay aad ugu yar tahay aadna uga ammaan badan khartuum macal markii amniga ahayd ee aanay waxba ka dhicin aad bay halkan uga ammaan badan tahay aan joognaa ilaa hadda cid naga warqabta garan mayno maxaa yeelay dad fara badan ayaa kasoo diraya een, guruubyada ay dadku samaysteen ee ardayda safaaraddiiba hadal la soo diraysa waxaa soo diraya dublamaasiin kale oo soomaaliya wax soo qorqoraya wax soo diraya laakiin ilaa hadda wax dhaqaaqay iyo dhaqdhaqaaq maanu arag waxaa xusid mudan in dowladda jabuuti ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dadkeeda kala baxda ee safiirku uu ka soo qaaday ardayda khartuum ilaa uu kala baxay xajka aanay cidna waxba weydiin laakiin annagu waxaan nahay dadka ugu dhibaataysan ee muddo toban cisho wax ku dhow xajka qaar ku cadiban yihiin dadka qaarkood ay meelihii ay deganaayeen ee magaaladan qaxoonti ku yihiin dadka qaarkood ay sahaydii ka go'day dadka qaarkood aanay guryaba haysan faamiliyada qaarkood dhib badan soo waajahayso oo muxuu ahaa dee meel wax lagu soo diray aanay jirin shirkad shaqaynaysaa aanay jirin meel lacag ay ka qaataan aanay jirin marka ilaa hadda cid u dhaqdhaqaaqday dadkan lama hayo aad baan u fududayd inay dadkan loo dhaqdhaqaaqo oo xadka loola- loo- loogu yimaado oo si diblomaasi barashara la sameeyo
markaana haddii aynu eegno isla wararka ku aadan een, gobolkani banaadir ayaynu weli ku guda jirnaa iyo dhanka kalena taliyaha booliiska soomaaliyada een, taliya een, sulub axmed firin ayaa waxa uu markan uu ka hadlay een, sida ay doonayaan in ay kaga hortagaan falalka am- waa falalka ammaanka lidii kuwa isagoo sheegay taliyuhu amase een, taliyaasha ciidamada waa taliyaasha saldhigyada degmooyinka gobolkani banaadir ku amray amase amar culus iyo kaasi oo ku aadan sidii loo sugi lahay ammaanka guud ee caasimadda taliyaha ayaa waxa uu amray taliyaasha saldhigyada degmooyinka gobolkani banaadir in haatan wixii ka dambeeya ay ku sugnaadaan oo mar waliba ay joogaan saldhigyadooda sidoo kalena ay si gaar ah kaga warhayaan arrimaha ku aadan degmooyinka gobolkani banaadir taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale dhowr ah oo ku aadan ammaanka guud ee caasimadda
dir guud ahaan ee soo abaabulay runtii kulankan sharafta badan ee isugu nimid caawa ujeedkiisuna uu yahay katashiga iyo wadatashiga iyo isla xisaabtanka sugidda amniga caasimadda caawa waxaa halkan ku dhan sida guddoomiyuhu uu noo sheegay sida guddoomiye waxeenku uu noo sheegay guddoomiyaashii maamulkii gobolka banaadir oo dhan taliyaashii amniga ee gobolka banaadir ee ciidamada ammaanka ujeedkeennuna yahay intii aan horey u soo sheegnay ahaa isla xisaabtan iyo wadatashi wixii naga halaabay iyo wixii inoo hagaagay marka waxaan rajaynayaa wax wanaagsan inuu noogu dhammaado waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan maamul iyo ammaan inta ka dhaxle ee ka soo shaqaysay sugidda amniga caasimadda bishii ramadaan iyo bilihii ugu dambeeyey ee aynu ku gaadhnay guusha iyo horumarka ballaaran ee dadkeennu inagu bogaadiyeen waxaan isleeyahay haddii wada shaqayntaas iyo isla xisaabtankaasi uu inoo sii socdo wax wanaagsan baynu ka beddelaynaa amniga iyo nolosha dadkeennaba waa intaasaynu hore oola sii soconno waxaynu ooga dan leenahay kulankan caawa aynu isoogu nimid caawa meesha aynu joogno ama maanta meesha gobolku inoogu dhacay inaynu hore oga soconno inaynu ku darno tallaabooyin ay dadkeennu mahadiyaan oo aynu kaga hortegayno cadowga khawaarijta maandooriyaha oo isaguna cadow kalaa cadowga een, kooxaha weerada iyo cadow kasta oo dadkeenna lid ku ahaa inaynu ka hortagno tallaabooyinna aynu ka qaadno qaabkii aynooga qaadi lahayn iyo qorshihii aynu ka yeelan lahayn aynu ka wada tashanno kulankeenna inta ugu muhiimsani waa intaas waxaan rajaynayaa inaad kulligiin ka wada baraarugsan tihiin wada shaqayn iyo kalsooni aad ku qabtaan hay-adaha amniga maamulka gobolka banaadir iyo cid kasta oo shaqada idinla leh ayaynu heerkan ku soo gaadhnay waxaan isleenahay isla xisaabtanka iyo isku kalsoonida iyo wada shaqayntu midhahanay dhashaa midho kalena way dhali doontaa inaynu hore oga sii soconno intaa waxaa dheer waxaa jira ciidan boliis militaar oo inagu soo kordhay rabadaanka qaarkii sida qaybtiisii dambe waxaan rabaa inaan meeshan oga mahadceliyo saraakiisha iyo guud ahaan ciidankaasba shaqadii wanaagsanaada ay qabteen waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka banaadir siday u soo dhoweeyeen ciidankaas oogana mahadsheegteen waxaa kaloo iyadana rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidanka booliiska iyo ciidanka eh, hay-adda nabad sugidda ayaguna ka faa'iidaystay ciidankaas oo sidii loogu talagalay iyo sidaan filayna iyo si ka sii fiican intaba ooga shaqaysiiyey una soo dhoweeyey guud ahaan gobolka banaadir maamul iyo ciidan inta ka dhaxlaba waanu u mahadcelinaynaa runtii si ay ciidankaas ay ooga faa'iidaysteen waxaan rabnaa inaan caaway aan hoosta ka hariiqno guddoomiye degmo iyo taliyo saldhig kala cabanaya iyo guddoomiye degmo aan degmadiisii jiifanaynin taliyo saldhig aan degmadiisii jiifanaynin waxaasoo dhan waan ka soo gudubnay waxaan u gudubnay inaan isla xisaabtanno mas-uuliyadda degmada guddoomiyaha degmada ama maamulka degmada iyo saraakiisha amniga ee ka shaqeeyay inay qaataan guddoomiyuhu uu ku hogaamiyo ammaanka degmadiisa siday u sugmi lahayd inuu saraakiisha ku hogaamiyo talabixinta cadowgu meeshuu ku jiro meeshay ciidanku ay ka howlgelayaan tuuggu meeshuu ku jiro ka khawaarijtii meeshuu ku jiro midka maandooriyaha ka ganacsanaya meeshuu ku jiro degmadaa laga rabaa inay u sheegaan ciidanka oo ay ku hogaamiyaan oo ay maaragtay ka howlgalaan dadkana laga soo qabto waxaan ognahay waxaa jira degmooyin sidii ay tahay ama sidii aan ka filanaynay ama sida aan hadda rabno shaqadu inay u socoto u hogaaminaya howlgalkan hadda degmooyin weli gaabis uu ku jiro inay jiraanna waa ognahay waxaan rabnaa in la isla soo gaadho laga shaqeeyo loona shaqeeyo si ay mas-uuliyadii ay ku jirto mas-uuliyaddaas waxaa ka dhalan doonta ciqaab iyo eh, waxa la yidhaahdo abaalmarin labaduba way ka dhalan doontaa marka dardaarankeennu wuxuu yahay dadkeenna cadowga aan ka dhicinno mas-uuliyadda mas-uuliyadda degmada saraakiisha iyo maamulka degmada ee ka shaqeeyay waxaad ogaataan idinka in laydinkula xisaabtamaayo cadowga haddaad qarsataan waxaa idinka culeyska idinku ahaa eed qaban weydaan ama caqabadda idinku ahaa haddaad qarsataan mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya wixii aad qaban weydaan iska soo gudbiya an- idinkoo og annaguna aan ognahay ha dhaco kadibna waxaa la yidhaahdo mas-uuliyad wadareed ha noqoto marka waxaan rajaynayaa guul baynu joognaa aan hore u soconno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wada shaqayn wanaagsan mahadcelin fara badanna waan idiin soo jeedinayaa runtii sida ay shaqadu u socoto aad baa mahadsantihiin
intaasina aynu kaga gudubno codka taliyaha booliiska soomaaliyeed markaana haddii aynu eegno ciidamada nabad sugidda iyo sidoo kale waa ciidamada nabad sugidda ayaa waxaa howlgallo xoogan ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah in magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidanka hay-ad ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen gudaha xaafado ka tirsan magaalada baydhabo iyo sidoo kale duleedka magaaladaasiba howlgalkani oo ahay mid ah, lagu sugayey amniga guud ee magaalada ayaa ciidamadu waxa ay ka fuliyeen wadooyinka soo gala magaaladaasi gaar ahaan ah, een ah, meelaha lagu kala magacaabo onodka iyo sidoo kale suuqa xoolaha xaafadaha een, ah, bardaale iyo weliba horseed oo ka wada tirsan magaalada baydhabo ayay howlgalladaasi si gaar ah kaga dhaceen waxaan inta howlgalkaasi socday ciidanku ay baarayeen gawaarida iyo weliba een, ah, xaafadaha kala duwan ee ku yaala een, meelahaasi ay howlgal ka fulinayeen saraakiisha hogaaminayay howlgalkaasi ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalada noocan ah inta deegaanada koonfur galbeed ee laga saarayo een, ah, dadka ay sheegeen inay amniga liddi ku yihiin iyagoo sidoo kalena sheegay inay horay u guuleysteen burburinta iyo sidoo kale soo qabashada shabakado ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo sida ay sheegeen ah, ay ka qabteen xaafado ka tirsan magaalada baydhabo guud ahaana warkiisa waxay dhegeystayaal aad kala socoteen warka een, raadiyaha dalsa waaniginta ciddii wararka igu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha iyo internetka kule.
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel